dadka ka ganacsanayay suuqa waaheen waxay ahaayeen dad kala duwan sida ganacsato waaweyn ganacsato dhexe iyo ganacsato yaryar qaar ka mid ah hooyooyinka ka ganacsan jiray suuqa waaheen ayaan dareenkooda weydiiyey anoo ah israax sharadir iyo cali suuqa waaheen warkiisa waynu ka wada dheregsanay waanu ina wada damqay dhib weynina weynaga soo gaadhay anigu waxaan ahaa dumarkii cusradii ka ganacsan jiray bakhaarada ku jiray xoo dhib weyn baa naga soo gaadhay xoolii waanu ka farxalanay maanaa niyad jabin waanu ka soo waaqsanay waanu calooladeegnay marka maanaa niyad jabin yabyab dambaanu galnay waxyaanu dee yabyabnay nololku maalmeedka ega ayaanu ka soo saarnaa alxamdulilah galabtana xadhig furkaa waanu ku farxnay waanu aad iyo aad baanu ku farxnay hooyo kale oo aan kula kulmay islamarkaana ka mid ahayd hooyooyinka suuqan waaheen ee gubtay ka ganacsan jiray waa nuure cabdillaahi axmed baan ahay haddii aan ganacsigayga idinka sheekeeyo walaal waa tii magaalada markii hore lagu kala shaqaysanayey waa tii gubato waa la kala yaacay qofba meelbuu cararay yabyabkayagii ayaanu gallay waanu kasoo kabanay maxay hayde macmiilkayagii baanu maxay hayde dib u raadsanay qof waliba yaro xawuba markuu meel dhigay macmiilkiisiiba u yimi dib uu u raadsaday hawshiisii iyo maxay hayde kobciisii yaraa iyo dhaqaalihiisii yaraa kor buu u bilaabay maxay hayde makana nimcaanu ku jirnaa duruufo badanna waanu ku daboolaa cabdifataax axmed awi maxumed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa waaheen iyadoo ay kaga gubteen ilaa iyo shan meheradood sida uu sheegay waxaana muddadii dhismuhu socday uu ka mid ahaa dadka aaminsan inaan laga soo kaban karin waxa uu ka dareen celiyey hadda aniga laftiga kumay jirin oo waxaan odhan jiraniyow suuqan maxaa laydinka haystaa miyaa layska galo miyaa muxuu hayay sidiinibaad u dhoobdhooban idinkaa dhaami lahaa laakiinse haddana markii aanu aragnay qaabka ay wax u socdaan guryaha inoo dhismay dabaqyada inoo dhismay wadooyinka iyo jeedka waaweyn ee suuqii u helay iyo quruxda meeshaa ka muuqata qof kasta oo muxuu ahay waxaanu ku ilownay wax allaala wixii dhibaatadii soo gaadhay iyo wixii iga gubtay iyo wixii aan igu dhacayba marka aan waxaan ku iloobay markaan guryaha quruxda arko dhinaca kale cabdirashiid dahabshiil waxa ay goobjoog ka ahaayeen habeenkii dhibtu ay dhacday laba sano ka hor waxa aan weydiiyey dareenkiisa kadib furitaanka suuqa waaheen
waxay hadarow ixusuusisaa waa heerka markaan arko dhibaatadii ku dhacday iyo markaan arko maanta horumarka la sameeyey hadalkii ay soomaalidu ku ducaysan jirtay ahay wixii rag u kaco rabbina aqbalo way rugoobaan dareenkayga caawa runtii waa dareenan aada ugu faraxsanahay waayo waxaan arkayaa ama xusuustaa markii dhibaatadu dhacday ee dabku dhacay khasaaruhu dhacay ganacsatadii uu gaadhay halkaa deganayd qaar badani macmiisheeda ahayd qaar badan ay cid walba ay u adeegayeen marka maanta inaan arko khasaarihii wakhtigaa dhacay ilaahay maaragtay uu ka caawiyey dadkii islamarkaana dadkiina ay tasho in maanta dhibaatadii qeyb badan badan badan laga soo gudbay mar walba waa iska jiraysaa wax qabyo ahay laakiin wax badan badan laga soo gudbiyey ayaan aada ugu faraxsanahay dad badan ayaa aaminsanaa in ay adag tahay in laga soo kabto dhibaatada iyo baaxadda dhaqaalihii ku burburay gubashadii suuqa waaheen haddaba maxay uga dhigan tahay bulshada waa kan mar kale cabdirashiid dahabshiil oo ka jawaabay su-aashan waxaan u arkaa khadarow inay dad badan uga dhigan tahay haddii dhibaata kugu dhacdo in qasab aad cashar ka qaadatid dadaashid isla markaana ad ogaatid wax walba ama wax badan in wax laga qaban karo oo ay ku xidhan tahay dadkaa dhibaatadu soo gaadhay inay gacmaha isqabsadaan inaan niyad jabin si dadkaa loo dhiirigeliyo oo ay u aaminaan inay waahayn soo noqonayso wuxuu guddoomiyaha shirkadu go-aamiyey in isla goobtii aanu dhul aanu halkaa ku lahayn in laga dhiso daarta ugu muhiimsan ee ugu dheer ee dadkaa waaheen iyo kuwo kalaba ay ku adeegsan karaan si loo muujiyo inay waaheen soo noqon karto ilaahay mahadiina waxaan ku faraxsanay inay caawa waaheen soo noqotay waaheen baa tusaale u ah waaheen wuxuu ahaa dhaqaalaha meelaha marketka gees kalaynu ku nool lahay ugu weyn buu ka mid ahaa gubashada suuqa waaheen waxa ay hal mar saamaysay guud ahaan dadka soomaalida ah meelay joogaanba waxaana ay si weyn gacan uga geysteen taageerada ka soo kabashada suuqa waaheen waxaana dhammaan dadkaasi ay mudan yihiin in loo mahadnaqo sida uu v o eda u sheegay cabdirashiid dahabshiil waxaan odhan lahaa khadarow anigoo marka ugu horraysa xusaya qofkii aan bini aadamka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo waayo qofku waa inuu ogaadaa yaa ku caawiyey waaheen anigu waxaan u arkaa dhammaan qofkii af soomaali ku hadlayay ama waddanka gudihiisa ha joogo ama dibadda ha joogo ama waddamada jaarka ha joogo ama qurbaha ha joogo inay caawiyaan cid walba ciddii awoodi karaysa waa heen wuxuu ahaa khasaare soo gaadhay dhammaan dhaqaalaha dadka soomaalida habeenkuu gubtayna khasaaro weyn baa dhacay caawana rajo fiican baa jirta ilahay mahadii dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee caawiyay meelay joogaanbana ama dawlad ha noqdeen ama hay-ad ha noqdeen ama ganacsato soomaalida ha noqdeen intaba waxaan leenahay waad mahadsantiin khadar maxamed cakule v o a hargeysa